waxaan rabaa inaan ka hadlo marka daalkacyo meel bay ku taallaa dibirisaanu leenah ama reer ha la yihahdo qarireer ama gobol ha la yihahdo galmudug ha la yidhahdo waxaan rabnaa anagu nabad peace nabad baan rabnaa nabad ayaan rabnaa inaan kula noolno walaalihii messajka aan dirayna waxa weeye walaalahay waxaan u sheegaynaa waxaan rabnaa nawa- nabad iyo daris wanaag iyo horumar aan ka wada waxaan rabnaa inaan ku diro weliba hadday nabad rabaana nabad baan rabnaa haddayse nabad rabina nabad baan rabnaa nabad anagu nabad baan rabnaa odayaasha magaaladan ee dhanka kale xaab baan isku aragnay waan wada hadalnay sideedana waxaa jira misperceptions waxa la yidhaahdo mararka qaarkood wax badan waxay ku ba'soomaan isfahm la-aan iyo kala shaki iyo tuhum in badanoo samaha jecel baa jirta oo dhan kala joogta waxaa loo baahaya marka iyaga laftigooda in loo yeero ay wada hadashaan wax badan la xeeriyo tanaasulaad la isu sameeyo sababtoo ah magaaladani iyo gobolkani wuxuu nagu wada anfacaa oon ku wada deganaan karnaa oo ay noogu badisaa inaanu nabadgelyo iyo horumar ka wada shaqo ciidna nabadgaada ma heli karto